dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana la socodsiinayaa ibraahim xasan garabey daandurey iyo caashe ibraahim aadan
caashe waxaa uu dhambaalka ugu horreyn naga soo gaaray xasan cali dalandoli iyo maxamed axmed guuleed iyo farxaan cabdulaahi xuseen iyo sidiiq asad janune iyo maxamed jaamac mire iyo aadan faarax farasleh dahabo cabdi yaxye iyo ifraax cabdi yaxye iyo nimco cali dalandoli iyo waxay yidhahdeen nasteexo cabdulaahi xuseen iyo sacdiyo cusmaan daahir iyo xamdi qorano daahir dhammaanna waxay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan faysal cabdi yaxye iyo anfac cali dalandoli oo gabray ugu dhalatay degmada caabud waaqo ay leeyihiin gabadhaas allaah ka dhigiti usoo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay
dhambaalka dhinacayga ugu horreeyana toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer reygel meygaag jaamac reer maxamed meygaag jaamac reer cali meygaag jaamac reer cawl meygaag jaamac iyo reer xirsi meygaag jaamac waxay dhammaantood iyagoo isku duubanaya hambalyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan cismaan meygaag jaamac iyo astaahil waa istaahil xuseen warsame oo ay gabar ku dhalatay degmada gaashaamo waxa ay leeyihiin gabadhaasi allaha ka dhiga tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax tarta aamin heesta ugu horeysa ee toddobaadkan ee barnaamijkan idinku haynana waa heesta alkudhageedu yahay waxaad jeceshahay laba hele naftayday wax ku jecella diiday allahu naxariistay codka maxamed axmed kuluc
soo wajida qalbigaa ku jira
dambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdixakiim sulaymaan maxamed iyo hoodo sulaymaan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine cali aadan maxamed iyo suuri maxamed diriye iyo sabaad maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye dhammaan reer maxamed diriye oo kala joogaha soomaaliya iyo dowladda dacladeeda waxay jecelyihiin inay taaniyad gaarsiiyaan khadar salaamaan maxamed iyo muno cusmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada burco ducaduna waa xagina ay leeyihiin meerkaas allaa ka dhigo kii idin horseeda guri qeyr qabaa dhamaalkanna waxaa diraya dadka kale ah zakariya yuusuf axmed yaxye yuusuf axmed cabdiraxmaan yuusuf axmed cabdiqani yuusuf axmed nasaaxe yuusuf axmed iyo haadi yuusuf axmed iyo zamsam axmed bilow iyo shaygeeda sacdiyo axmed bilow iyo shaygeeda habaryar leyle axmed farey iyo shaygeeda iyo bare xuundi waxa uu ku magac dheer yahay bare taki iyo habaryar siciido axmed farey shaygeeda iyo waa shaygeeda baa la yidhi axmed bilow iyo ayeeyo calasey cabdi goosaar iyo ugu dambayntii habaryar fartuun cabdulaahi maare iyo cabdi naasir axmed bilow dhammaan dadkaas iyagoo isku duuban oo kala jooga hiiraan shabeellada dhexe modish iyo dunida dacladeeda baa la yidhi waxay jecel yihiin inay hambaliyo dhalasho gaarsiiyaan nasre sheekh yuusuf iyo maxamed muuse nuuxow oo ay gabar ugu dhalatay xaafadda ood weyne ee degmada dayniile ee gobolka banaadir gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi muwaado maxamed muuse nuuxow ducada waa caashe ibraahim caasuud baa la yidhi waa tahay muwaado waxaan leeyahay soo weyne waa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin heesta labaad ee caasha dhegeystayaasheena aan usoo qabanayno waa dalmar codadkii isla derbi iyo xalimo khaliif mugool
barxada fadhiistee intiisaba daryeela dadka kale wax taartee maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku ciishe
dambaalkanna waxaa diraya anigoo ah baa lagu soo bilaabay cilmi cismaan faarax boodhari oo ku salaamaya cilmi waxaa kaloo igula jira buu yidhi hooyaday dahab oo cabdi dhabane iyo dhammaan walaalahay buu yidhi oo kale ah mustaf xaaji cumar shooli cali aar iyo marwo wiilo oo dhammaantood ah ilmo sheekh muuse cigalle iyo hooyo nadiifo diriye iyo aabe daahir shidane ayaanle waxay dhammaantood iyagoo isku dubanay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdinaasir sheekh muuse oo ku magac dheer ducaale iyo fardowsa daahir shidane oo gabadh ugu dhalatay magaalada nairobi gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi afnaan cabdinaasir sheekh muuse soo weyna way leeyihiin annaguna waxaan leenahay aamiin caasho dhambaalkan wuxuu nooga yimid hooyo zahra cabdi cali iyo caruurteeda iyo aabe hure bashiir cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti faseex cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer mustafe bashiir cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo habaryaro ardo cabdi cali iyo odageeda iyo caruurtooda iyo mulki cabdi cali iyo odageeda iyo caruurtooda iyo habaryar naciimo cabdi cali iyo odageeda iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen abtiyaal yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo mustafa cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo fu-aad cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo yaasiin cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ifraax cabdi cali iyo odageeda iyo caruurteeda iyo aasiyo bashiir cabdi iyo odageeda iyo caruurteeda dhammaan reer cabdi cali cilmi iyo reer bashiir cabdi oo kala joogo gunagado dhagax buur jigjiga dubay seattle washington iyo sweden iyo meelo kale oo dunida waxay hambali jecelin ay gaarsiiyaan cabdifataax maxamuud cabdulaahi iyo maa'ida hure bashiir cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay gunugado waxay leeyihiin meherkiina ha idin horseedo guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay heesta saddexaad ee dhegeystayaashan aan usoo qabanayno waa sheeka bereley iyo codkii khatra daahir cige
inuu beer jacaylo kalgacaylku baayo hadallada baroorti boogaha dambinayaawad u ku baabay maqalay inuu beer jacaylo kalgacaylku baayo hadallada baroorti boogaha dambinayaawad u ku baabay maqalay baxanaanaadu siday tahay miyaad weli bastaad tahay allahayow ku sama bixiye baxanaanaadu siday tahay miyaad weli bastaad tahay allahayow ku sama bixiye cabdubari samaadkii markashe ka baralay kaftan laysla beegsado ma baraarugtaayo boholyow ma oyda wadnahaagu biimbiya qofkad wayn dusheediyo wadnahaagu biimbiya qofkad wayn dusheediyo ka tallaabay buuraha mau baaqayaayo weli mau baroorta wadnahaagu biimbiya qofkad wayn dusheediyo wadnahaagu biimbiya qofkad wayn dusheediyo ka tallaabay buuraha mau baaqayaayo weli mau baroorta hadaad tahayo halkii waxaal ku cuni lahaa tilmaantii ku bixitima miyu baafiyayo beelaha ka booba raadkii gadatayo halkii waxaal ku cuni lahaaraadkii gadatayo halkii waxaal ku cuni lahaa tilmaantii ku bixitima miyu baafiyayo beelaha ka goowa bukaanso kalita badda waa ku badan yahaye haw baraq nuglaan hawl dharka baaxadiis leh bukaanso kalita badda waa ku badan yahaye haw baraq nuglaan hawl dharka baaxadiis leh barashada isnuugtiyo axdigaagan baabay barashadan isnuugtiyo axdigaagan baabay haween baad ku baratay kaadkaysa bayd haka dabaabalan baalin
dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashiih ayaan le aadan shariif cali xaashiih maxamed gurdan shariif daahir mukhtaar bashiir shariif cumar iyo axmed hiire bashiir shariif iyo cabdikhadar iyo naciimo shariif iyo nasteexo shariif iyo cabdiweli shariif iyo dhammaan baa la yidhi dhalinta reer harleedii waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinaya iyagoo isku duuban axmed shariif maxamed fure iyo ardo nuur saxane oo wiil ugu dhashay dowlad degaanka soomaalida waxay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin dhamaalkan wuxuu noogu yimid caasha cabdulaahi xaashi yuusuf iyo cabdi cali asad maxamed iyo daahir cabdulaahi ismaaciil iyo ilyaas cumar yuusuf iyo cabdifataax cabdulaahi iyo xamse cabdulaahi aadan daahir maxamuud xuseen iyo dhammaanba reer xaashi yuusuf dhammaan reer maxamed yuusuf iyo dhammaan reer cali yuusuf waxayna hambalyo dhalasho hawadu marinayaan aabe cumar yuusuf iyo hooyo siyaado muuse oo gabar ay ugu dhalatay degmada araarso ee dowlad deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey mamataas waxa ay leeyihiin mamataasna oo tii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamiin ayaan leenahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ee dhegaystayaashaan u haynana waa heestal kudhageedu yahay xaaq dhowr waa codka fanaanada farxiyo fiska iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo